VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah shan iyo tobanka bisha mey ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oon toddobaadka ku eegi doono sababaha burburka qoyska iyo sida lagu xallin karayo
maarata nolosha ka dhacsan oo maxay ahaydtoy guurso kaliya u muuqatay inuusan qofku ahayne qofku waa inuu mas-uuliyad leeyahay marka anu waxaan odhan karaa qof kasta oo qaan gaara haddana mas-uuliyaddeedii leh guurkiina ka bixi kara maamuli kara reerkii qofkaasaa guursan kara ciyaarihii iyo weliba kaalimihii suugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa jimcihii sheegtay in maraykanku aada uga walacsan yahay kala qaybsanaanta qotada dheer ee siyaasadeed ee ka jirta gudaha dalka etoobiya gaaraan dhinaca qowmiyadaha waxaana maraykanka uu ku baaqay in uu la shaqayn doono xulufadiisa si loo helo xabad joojin ka dhacda gobolka tigrey looguna deeqo gargaarka iyo in lala xisaabtamo kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha ergeyga gaarka ee maraykanka ee geeska africa jeffrey feltman ayaa dhowaan kasoo laabtay safirkiisii ugu horreeyey ee ku tagay gobolka halkaas oo uu ku booqday dalalka eritra iyo sudan iyo etoobiya iyo masar kumanaan qof ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalkaasi tigrey halka boqolaal kunoo kalena lagu qasbay in guryahooda ay ka barakacaan tan iyo markii bishii nofembar dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda etoobiya iyo kooxda t p l f ee tigreyga ahi uu ku dhex maray halkaas markaasoo la sheegay in ciidamo eritreyaan ahi ay kasoo gudbeen xadka ayna dhibaato gabadfalla ay ka geysteen gudaha gobolka tigrey diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa xalay mar kale garaacay magaalada khaza halka xoogaga xamaas ay ugu jawaabeen gantaallo ay u rideen dhinaca israa'iil duqaymaha ay isdhaafsanayaan labada dhinac ayaa xalay galay habeenkii shanaad xilli ay socdaan dadaallo dhinaca diblomaasiyadda ah oo ay wadaan dalalka carabta qaarkood maraykanka iyo qaramada midoobe kuwaas oo lagu doonayo xabad joojin deg deg ah saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen mid ka mid ah duqaymihii aroortii hore ee sabtida maanta ee israa'iil u geysatay waqooyiga khaza colaadda israa'iil iyo falastiin ayaa jimcihii kusii baahday dhulka la haysto ee daanta galbeed halkaas oo lagu soo waramayo in lagu dilay koob iyo toban falastiiniyiin ah kadib isku dhacyo dhex maray dibadbaxyaal caraysan oo falastiiniyiin ah iyo ciidanka amniga israa'iil saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in tan iyo isniintii duqaymaha israa'iil ee khaza ay ku hayso ay ku dhinteen ilaa boqol laba iyo soddon falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan laba iyo soddon caruur ah iyo koob iyo labaatan dumar ah israa'iil dhankeeda waxay sheegtay in duqaymaha uga imaanaya xamaas ay ku dhinteen sagaal qof oo israa'iil warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadan doono maxaa sababa burburka qoyska dhallinyarada iyo sida lagu xallin karo barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa mustafa xuseen yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso iyo usaamo cali maxamed ugu horeyn waxaan barnaamijka kusoo dhoweeyey usaamo cali maxamed aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa yuusuf idaacadda v o a barnaamijkan aadka u quruxda badan oo aad naga soo qaybgeliseen barnaamijkana barnaamijka guurka dhallinyaradana aad iyo aad baan usoo dhaweynaya yuusuf aad baad umahadsan tahay horta guurku waxa weeye waa shay aad iyo aad maxayhaytay muhim u ah nabiga sal alla alay wasalam waxaa laga wariyey xadiis ahaa macnihiisu yaa macshar shabaab man istadaaca minkum albaa'a falyatasawaj fa inahu aqdu libasar wa axsanu lilfajri waman lam yastadic facalayhi bisoon fa ina lahu wijaac qofkii ini maaragtay awooda ha guursado maxaa yeelay waxa weeye guurku wuxuu maaragtay u yahay fa in lahu qadulbasar yacnihii indhihii buu maarata qofku inuu faa'iidadiisa laga hadlaya marka qofku inuu maaratay indhihiisa laabo wa axsanu lilfajri qofkii martaqaan inuusan maaratay macso ku dhicin buu ka ilaalinayaa waxaa marka xadiiska lasii raacay waman lam yastadic facaleyhi bisoom qofkii markii aan guur awoodin oo maaratay aan markaas awoodu lahayn inuu soomo maxaa yeelay fa in lahu wijaac waxa weye dhufaanba uu yahay baa layihi qofkii maaratay inuu maaratay macsidii ku dhaco intii laga soo hadlay buu maaratay buu ka hortegayaa inuu qofkii maaratay wax xumaan sameeyo ama sina ku dhaco mas-uuliyaddadu qofku mar haddii mas-uuliyadda fuusho oo maaratay uu guursado mas-uuliyad baa fuulaysa kadibna dee haddii maaratay uu guursado mas-uuliyaddii waxaa looga baahanya qofka inuu adkeeyo oo maaratay ciyaal baa imanaya mas-uuliyad weyn buu qaadayaa marka maxaa keena haddii ay su-aashu tahan waxyaala badan baa keena waxyaalaha badan waxaa kamid dadka inay isfahmi weyaan in meeshii waayada dambdambe sida inta badan waxaa yimaada misayr baa yimaada oo gabadha haddii la guursadoo kale inay maaratay iska tagto oo tiraahdo aniga maarata keligay gu ahow marka mas-uuliyaddu labada dhinac waa ka iman kadhaa baan u oran karaa waaya usaama kuu mahad celinayaa mustafana waa siin doonaa mustafe muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada boosaaas oo kale aan ku sugannahay waxaa soo badanayey guurka dhallinyarada docda kale haddaa fiirinana inta ugu badan ee dhallinyarada xilligan ee ku dhaqan magaalada boosaaso si kale waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada aroosanayay aad bay u da'yaraayeen marka sidee u aragtaa arrintaas bismillahi raxmaan raxiim yuusuf aad ba mahadsan tahay horta waa arrin wanaagsan guurku sida aynu ku dhahayna ama xadiiska hadda saaxiibkay ee usaama uu inoo sheegay oo kale marka way fiican tahay guurku aad buu u fiican yahay laakiin badida faraha badan ee guurku usoo badanayo taas waxaa la odhan karaa xoogaa meesha waxaa ka muuqataa mas-uuliyad daro sababtoo ah wax walba marka laga rabo waaritaan laga rabo si fudud inuu ku qabsoomo ama lagu degdego oo sax ka badbadisa yacni u muuqato oo waxaan micno lahayn qof walba uu awoodi karo in laga dhigo xoogaa mas-uuliyadda rataaloo ah aan anigu oran karaa waayo wax laga fikerayaa wax markii laga fikerayo way adag tahay wakhti badan bay qaadanaysaa gabadh iyo wiilka inay sheekaystaaniin isfahamkoodii wakhti badan bay ku qaadanaysaa waxaa kaloo loo baahan yahay ma ofgarayn karaa ninka wiil ofagarayn kara ma yahay gabadha tan mas-uuliyaddeeda kasoo bixi kara saaxiibka cusaama dabcan wuxuu ka dhawaajiyey hadaaye ciladahoo kale marka dadka arrimahankeen oo kale inuu masayrku ka dhawaajiyay gabdhaha xaggooda dumarka xaggooda keliyaanu u aanaymayo ma oranayo arrimahaas lakiin waxaa jiri kara ragga naftarkooda gabdhihii been baa loo sheegaya soomaalida xukmaha ma ahaan dumarka been baa lagu soo xerogeliyaa runna waa loogu dhaqaa waxaa muddaa ragga soomaalidu inta badan inay taas isticmaalaan lakiin wax loo baahan yahay maaha oo waa wax aan qurux badnayn gabadhu waa la dhalatay waa dhashay in hoodhowdii marka horena waxaweyaan si fudud loo soo xerogeliyo goortii guriga la wada tagona waxyaabihii loo ballan qaaday oo dhan waxyaabihii la muujinayo oo dhan ninkuu kusoo xerogelinay gabadha ay weydo halka khilaaf waa ka imanayaa deetna hodha waa lagu kala tegaya marka arrimahaas oo idil baa sabab u noqon kara yuusuf horta qofku guurku horta haddaan waxyar ku noqdo waxa weeye waa shay maaragtay aad iyo aad u fiican waliba waxaa layidhahdaa sawaajku ama guurku waxa weeye aayatu min aayaatillah weeye aayadaha ilahay buu ka mid yahay waxaana daliilu ah wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakaruun marka aayadda qur-aanka baa inoo sheegaysa marka horta maadaama uu ka mid yahay aayadaha ilaahay uu guurka ka mid yahay horta waxa weeye aad iyo aad bay u fiican tahay in maarata guurka la badiyo mas-uuliyad darada marka haddaan dib iyada ugu soo noqdo mas-uuliyad darada waxay noqon kadhaa iyadu maxay ahaytoy in labada qof ka timaada laakiin maaha in guurkii la yidhaahdo la yidhaahdo maaragtay guurkii ha la iska daayo mas-uuliyad daradii baa badatay adugu in waa loo yeeli karaa laakiin laguma duri karo oo lama oran karo arrintaasu guurkii wax u dhimaysaa qofku waa isbedeli karaa waxaa laga yaabaa qofku haddii mar mas-uuliyadda ratimaad mar labaad inay dib u soo noqon haddaan dib ugu soo noqosho aasha ah yani yaa guursan kara dee waxa guursan kara qofkii ka bixi kara xag dhaqaale xag maxay ahaytoy dee qofkii inuu maaragtay ka bixi karo maxay ahaytoy waxaa laysu guursanaya waxa weye waa ubad iyo maarata in la kala helo waa inuu maaragtay qofku yahay qof maaragtay dhinac walba hadday tahay xagga caafimaadka haddii ay tahay mas-uuliyaddii iyo dhaqitaanka reerka sidii haddeelba ka hadlayna mas-uuliyaddii waxa weye waxyaalahaasoo dhan qofkii laga helo oo maaragtay aan dee qof maarata nolosha ka dhacsan oo maxay ahaytoy guurso keliya u muuqatay inuusan qofku ahayne qofku waa inuu mas-uuliyad leeyahay marka anu waxaan odhan karaa qof kasta oo qaan gaara haddana mas-uuliyaddeedii leh guurkiina ka bixi kara maamuli karaa reerkii qofkaasaa guursan kara qofka dhallinyarada ah oo aan shaqayn oo aad dhalinyarada ka mid ah waalidkiisna la nool mararka qaarkood mar ka dhalata arintaasoo kale isku dhaca qoyska kadibna burburka qoyska uu halkaasi ka bilaabmo niyow haa waa ka dhalataa maadaama qofku dee qof maaragtay reerkii la nool uu yahay oo dee maaragtay isku maaragtay waxaa la yidhahdaa qof waa ku tiirsan qof ku tiirsanaa maadaama uu yahay dee waxaa dhici karta dee qofkii uu ku tiirsanaaba inuu meesha ka baxo marka waxaan anigu jawaabteeda kusoo koobi laha haa inta badan waa ka dhalataa de qofku waxaa loo xalin karaa qofkii inuu maaragtay marka horeba uu maaragtay gaar dego marka horeba mas-uuliyaddii isa saaro hadduu baagamoodo yahay dee maaragtay sidii uu shaqo ku heli karaa ama inuu shaqo abuur samaysto ama xeelad kalela yimaado qofku waa inuusan mar walba isku hadlayn inuu ku tiirsane ahaado saasaa looga bixi karaa
waxaan siinayaa mustafe xuseen yuusuf mustafe sida uu ka dhawaajiyey saaxiibkeen usama wuxuu kasoo sheekeeyey sababaha keena burburka qoyska marka adiga laftigaaga maxaad ku darsan lahayd oo aragti oo ku aadan qofka dhallinyarada xilligan ee guurdoonka ama tala aad siin lahayd maadaama ka mid tahay dhallinyarada aniga tala ahaan waxay ila tahay ama siday ila muuqato dhallinyaradu dhallinyarada xilligan guurdoonkaa marka koowaad horta waxaan leeyahay guurku wuxuu rabaa mas-uuliyad waxa weeyaan waa in qofku marka horeeto uu kasii fikiraa keliya inaysan u muuqan iska guurso laakiin waa inuu ka fikiraa qofkan qof dhanbaa mas-uuliyaddeeda uu qaadayaa ama ha badnaadeen ama mid ha ahaadeene waa xaq qof dhan buu mas-uuliyaddiisa qaadaya xaq baa saarmaya mas-uuliyadda weyn bay saarmaysaa akhriyo adduunna waa laiskula xisaabtamaya waxaa moodaa ragga soomaalida xilligan jooga ama dhallinyarada hadda joogta realitiga marka laga hadlo waxaa arkaysaa arrimaha ugu yaabka badan wiil iyo gabar baa isguursanaya waaba layiskhilaafaya gabadhi waxay leysaa meherkaygii baan u baahanahay xaqna way ugu leedahay waxaa laga yaabaa inuu inta badan ragga ay caadaysteen qaarkood ay yidhaahdaan warqadii ku adkeeyaan gabadhii oo ay yidhaahdaan madaxa waxa weyaan ha isfurato meherkeedii ha ku furato wax shareecada islaamka waxa weyaan ay banaysayna ma aha wax mas-uuliyad la oran karo qofkaas mas-uuliyad uu qaadi karaa ama gabar xaqeedu aakhira lagula xisaabtamayo haddii adduunkii sida ay ka dhacdo adduunku saa u sameeyona xagga aakhira oo wax lagula xisaabtamayo gabdho badan oo sidaa la sameeyey oo la dulmiyey oo waxa weeyaan meherkoodii xitaa aan la siin baa inta badan dhacdo waxa weeye saas layskaga furo gabarnimadeedina lagu ciyaaro marka waxaan leeyahay gabdhahana waxaan leeyahay ka digtoonaada oo inta badan guurka ha ku degdeganin guurka waa in wax laga fiirsaday raggana waxaan leeyahay warar gabdhaha ha laga taxadaro oo aada taxadar badan ha la muujiyo oo waxaan inay mas-uuliyad weyn oo akhriyo adduunba ku saaran ay tahay waa inay dareemaani wey waalidka door nooceeya ayuu ku leeyahay mas-uuliyadda qoyska wiilka iyo weliba gabadha usaama yuusuf aad baa umahadsan tahay waalidku door fiican buu ku leeyahay dee wayba muuqataayo markii wiilka iyo gabadhu ay iscalmadaan marka ugu horreysa waxaa lagala abaabulkii in la isku doono oo maxay ahaydtay dadka maaragtay maaragtay madaxdooda markaa ama nabadoonadooda iyo maxay ahayd salaadiintooda xaflada loo qabto oo laba qabiil ahaan la isku weydiisto sidii dhaqankii dee soomaalida ahaan jiray in la yidhaahdo idinkoo reer hebelah waxaanu idinka fadhinaa gabadha hebla hebla annagoo reer hebelah qoladii kalena ay soo kacaan oo yidhahdaan waa idin siinay sooriyadiina la keeno sidaasna maaragtay loogu dhammeeyo weliba ay sii wadaanoo ilaa ay ka degaayaan oo maxay ahaytoy inay sii baritaaraan oo sii ogaadaan oo maxay ahayd la sii wadaan de waxaan odhan karaa door aad iyo aad muhiim u ah bay runtii ku leeyihiin oo ah inay dee hawshii maaratay marka laga soo tago dee farxadda ay ku farxeen inay gabadhii ayna fiican heshay ama wiilka gabarh fiican helay inay haddana isla tabantaabiyaan sidoo kale dee waxa weeye waxaaba laga yaabaa dhankii kharashaadka xataa oo maxay ahaytoy ayaan iyagu awoodin inay iyagu xataa ku fargarayaan oo bixiyaan oo maxay ahaytoy odagoo kale dee wiilka uu u guuriyo inkastoo hadeer dee soomaalida ku badnayn arrintaas oo la yidhaahdo ninka shaqayso oo markaa shaqayso lacag meel dhigato aniga waxayga ku guursan mayside maxay ahaytoy waxa weye horta marka hore maxaa ku guursanaysaa in wiilka la isweydiiyo laakiin waa iyagii hore waxa dhici jidhay in dadka soomaalida wiilka markii uu maxay ahaytoy wakhti gaaro gee laga bixiyo xoolo laga bixiyo marka khayr allaha siiye khayr badan allaha siiye waxa weeye waalidku door fiican oo barbaarinta ay soo barbaariyeen oo kala abay ka qaataan baan odhan karaa halka wadamada kale marka loo ego markaan barbardhig sameeyo la yidhaahdo ninkii gabar u dhalato waxa weeye maalintaasuu xoolo ururiya suu gabadha ugu guuriyo laakiin inagu dhaqankaa meelhin waa ka duwannahay marka khayr allaha siiyo waalidku wuxuu kuleeyahay door aad iyo aad muhiim u ah wiilka iyo gabadha markay iskhilaafaan oo kale tala ahaan dee horta wayba dhacdaayo haddii ay maaragtay ay ku simaan badanaa waxaa dhacda in wiilka iyo gabadhu haddii iskhilaafaan iyagu ay intay degdegaan ama iyagoo aan waalidka ogeyn ay isfuraaniin oo ay mar dambe maqlaan laakiin haddii ay lagu soo simo waxaa laga yaabaa inay arrintii xaliyaaniinoo de dadku isku mid maaha shantaa farood ma sina baa la yiri waxa layihi waalid waxaa jira labada dhinac baa ka qayb qaata inay arrintii ay xal ku dhammaato maxaa yeelay wiilkii haddii gabadhii shalay lagu soo tiiriyo tacabeelay xoolihii lagu bixiyey uu meesha ka baxdo xoolihina burburaan dee dhib bay ku tahay gabadhii laftooda reerka haddii lagu soo furo oo dee gabadhii intee laga guursaday misna guriga u fadhido shalay laga guursaday welwel weyn bay ku tahay marka badanaaba waalidku iyagoo ka fikiraya arrintaas way ka qayb qaataan waxaan tala ahaan kusiin lahayna inay saasoo kale haddii ay waalidkooda u nool yihiin inay door muhiima ka qaataan inoo la soo celiyo oo khilaafkii la lafaguro oo inaan meeshii furiin iman ay maaragtay aada iyo aada uga taxadaraanin baan anugu tala kusiin lahaa mustafa ayaan siinayaa mustafa sidee looga bixi karaa marka burburka qoyska labada dhinac burburka waxaa lagaga bixi karaa inta badan marka hore in waaridku ay xoogay saaraaniin inaan kala tag marka hore uusan imaan hooyadu gabadheeda wax walba caqabad keeni kara oo dhibaato ay kala dardaaranto ahaa muddo badan ay wada sheekaystaan in wiilkaiyo gabadh wakhti badan sidaan si isfahmi lahaayeen xilliga hore intaan laisguursan isfaham fiican uu dhex maro sidoo kaleeto shuruudaha waaga horeeto intaan la wada degin waxyaaba laysu ballanqaadayo inay waxyaaba reality ah oo run ah oo laga dhabaynayo marka laysu shukaansanayo laakiin haddii marka laysu shukaansanayo waxa weyaan wax khiyaala gabadhii loo sheego oo nolol uusan hodhowdii guriga aysan ka helin loosii ballan qaado oo hodhow guriga marka tagto ay ka weyso waa la kala tegaya hodhow waxa weyaan waa fududaanaysaa si lagu kala tago marka waxaan leeyahay runta ha loo dhowaado waxa ugu badan waa waa waa haddii marka hore been laysu sheego hodhowdii si fudud baa lagu kala tegaya marka waaridka dhankooda door lixaadli ka ciyaari karaan arrintaas oo way wiilka iyo gabadhaba wiilka xaggiisana waa loo caqli celin karaa oo waa dhallinyaro dadkan oo xagga odayga aabihiisoo kale wuu u caqli celin karaa wax badan buu sheegi karaa gabarina waa hooyadeed gabadha hooyadeed gabar walba horaa loo sheegay gabadha waa hooyadeed gabadhana hooyadeed waa in inta badan ay kaaga dhawaataa hooyadu waa inay wax badan u sheegtaa gabadhana marka anugu taasaan aaminsanahay saasoo kula talin lahaan horta tale waxaan u soo jeedin lahaa maadaama aan ka soo warranay in guurku uu waajib yahay oo shay fiican yahay oo maaragtay nebigu salla alay slam xataa xadiiska aan sheegay uu la hadlay shabaabka dhallinyarada la hadlay oo yiri guursada qofkiina awooda inay horta guurka badiyaan dhallinyaradu oo siday haddeer dee u wadaan kasii laba jibbaan baan horta kula talin lahaa waxaan kaloo kula talin lahaa inay ka hor tagaan maaragtay waxyaabaha sababaya in burbur qoyska uu ku yimaado waxyaalaha maaragtay ay kaga hortagaan waxaa kamid a in marka horeba run isku guursadaan oo run isu sheegaan markii ay xiriirka wadaan waxaa la yidhahdaa jacayl wax layahdaa jiro oo badanaa dadku ay maaragtay ay ka sanqariyaan anugu ma aaminsan in wax layah jacayl uu jiro laakiin hadduu jiro waa in labada qof ay ka dhigaaneen inagu waynu isjecellahay oo maxay ahatay waxaynu isku jecelnahay waxa runta ah yah runtii haddii la isku sheego oo meeshii ay timaado run waxa weeye wax walbaba waa layskaga kaaftami karaa sida inay meeshii beentii ka baxdo oo wixii laysku raacayay ay wax runa yihiin oo bilmatalo ninku hadduu yidhaahdo anugu waxaa ma awoodo de gabadho aysan ku khasbin oo tira dadadan waxaa awoodin maaragtay waa kala tegaynaa inay tirahdoo kale waxaa kaloo kula talin lahaa oo aan u soo jeedin lahaa mas-uuliyadda aad qaaday oo qofku maaragtay aad dhabarka saartay adigoo nin raga ah waa inaad ilaalisaa oo de ku ilaalisaa si waafaqsan shareecada islaamka wax walbana maaragtay aad aad dhabarka saartaa oo aad la aadaa dhanka shareecada iyo islaamtinimada aad la aadaa iyo alla ka cabsiga gabadhana sidaasoo kale waa inay iyaduna doorkii ay lahayd ay maaragtay ay ka fogaataa wax allaalay wixii burbur keeni kara sida in ninkeedu lagu diro oo la yidhaahdo de ninku kuma jecla oo waxweye aqalada caqaaliga oo markaa soo baxay kuma dhigo lacag kuma siiyo hanti badan kuma siiyo de ninkaa ninku rabo madho waxaasoo dhan inay ka fogaato oo maaragtay waxyaalaha maaragtay howlu waa iska badan yihiinoo howlaha badan oo lala soo galayo gurigu lagu duminayo aysan dheg jalo qof siin marka de kolley taladooyinkaas baan siin lahaa aan isleeyahay de waxyaalaha maaragtay maadaama laga cawday in uu maaragtay burbur qowsi uu yimaado waxyaalaha sababi karaa isle waa sababi karaan waxyaalahaasaa ka mid ah waxyaalahaas oo dhan in laga fogaado aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad yuusuf garaad iyo idaacadda v o a asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
horta barnaamijka gogobada kusiisaqaya dabcan ii muuqata saam wuxuu ka dhawaajiyey jacayl ma jiro jacayl waa jiraa jacaylku waa jiraa waxaweye waxa la isugu imaanayo oo waxa weeye rafaadkaasoo dhan loo marayo oo habeenkii oo dhan loo dhafrayo oo waxaweye gabadhii telefoonka loola hadlaayo oo wiilkii gabadha u saamaleelayaan dabcan waa dareen jacayl baa ka keenaya sooma jacaylka marka marka saaxiibka osaa waxaan leeyahay anigu ma aaminsani jacayl ma jiro meeshu ka yiri anugu ma oranay jacayl waa jiraa laakiin meesha waxaa jirtaa xoogaa khiyaali been in been marka hore laysu sheego hadhowtiina beentaasi realitiga markii runta laysugu yimaadona roblem uu imaanayo halkaa uu ka abuurmayo marka ragga waxaan leeyahay gabdhaha iyo raggaba waxaan leeyahay gabdhahana dee nolosha waxa laga yaaba ninka maanta saboolnimada ay ku raacaaneen beri inu taajir noqdo ninka maanta hantida ay ku qiimeynayaaninna haddee noloshii waxa weeye dhinacyo kale ka eegayaan hantida faraha badan ay ku qiimeynaya ama inay guri wada dhalalaalaaya ay rabaan inay ku galaanna beri inuu waayaya inuu waayi karo marka waxaan leeyahay nolosha waxay ku fiican tahay in lays aamino ilaahay xaggiisna waxa weye wax walba laga eego oo wixii ilaahay sidii uu noo baneeyey la raaco marka intaasaan kusoo koobaya guud ahaan dhegeystayaal toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarado aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa halkan barnaamijka idakala socodsiinayey waxaan u mahad celinaya asxaabta kala duwaneed ee barnaamijka igala qayb gashay intaa barnaamijka lamida ku kulmi doonna waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
warkana dhinaca ciyaaraha iyo majallaxina kusoo dhawaada warkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horeyna ee ciyaaraha premier league ingiriiska hal ciyaar ayaa dhacday ee jimcihii shalay waxaanay dhex martay manchester city iyo newcastle manchester city oo markeedii saddexaad afartii sano ee lasoo dhaafay horyaalka qaaday toddobaadkan ayaa ciyaartii ay newcastle la ciyaartay ku garaacday afar gool iyo saddex saddex ka mid ah goolasha waxaa manchester city u dheliyey ciyaaryahan ferran torres saddex ciyaarood oo ka tirsan ciyaaraha premier league ingiriiska ayaa dhici doona galabtii iyo caawa fiidkii tan ugu soo horeysa lids iyo belni ayay dhex mari doontaa southampton waxay la dheeli doontaa caawa fiidkii fulham waxaa sidoo kale caawa ay ciyaar dhex mari doontaa westham iyo brighton axadda soo socota ciyaaraha dhici doona waxaa ugu xiiso badan tan dhex mari doonta kooxaha liverpool iyo west bromwich albion liverpool ayaa rajo ka qabtay inay kaalinta afraad ku dhammaysata ee tottenhamna waxay la dheeli doontaa kooxda wolfs aston villa ayaa la ciyaari doonta crystal palace halka everton ay la dheeli doonto kooxda shegel dhinaca seriicada talyaaniga inter iyo yuventus ayaa isha lagu hayaa caawa ciyaartan oo ku dhici doonta garoonka yuventus ayaa taageerayaasha yuuba ay rajo ka qabaan inay garaacaan kooxda hadda horyaalka ku guulaysatay ee inter si ay u nooleeyaan rajadooda kaalinta afraad laakiin ciyaar kale oo xiise leh ayaa dhex mari doonta isla caawa roma iyo latsio oo ka wada dhisan magaalada roma axaddana milan kaleri ayay la dheeli doontaa napoli iyo fiorentinana
magaalada florence ayay isku arki doonaan dhinaca spain kooxda real madrid oo hadda ku jirta kaalinta labaad ayaa la dheeli doonta axadda kooxda atletic bilbao hogaamiyayaasha horyaalkii atletic madrid asasuuna ayay la dheeli doonaan haddii ay asasuuna ka badiyaan sidoo kale ciyaarta ugu dambaysana ay badiyaan iyaga ayaa ku guulaysan doona markii ugu horeysa tan iyo sanadka labada kun afar iyo tobankii barcelona seltavigo ayay la ciyaari doontaa axadda barcelona kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaas dhegaystayaal dib ayaan kala socodsiin doonaa hadduu rabe raalli ka noqdo xubinta ciyaaraha waa nagay duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna aanu aadno kaalimihii heesaha
allahayow jirkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray allahayow jirkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray hawlahan janjeersamay sideenuu jahiyawlahan janjeersamay sideenuu jahiya naf yahay jiidh amba ka juug jar baa kaa horreeye walle ama jiidtaylaywa ama jabad harkiinaan aroos kaaga jaraya ama jabad ka kiinaan aroos kaaga jaraya
barnaamijka dhallinyarada maanta oo si wada jirada la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed ismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari waana intaa dhegeystayaal kana kulmidaba nabadgelyo
juuq ama jaaq ka jawaab su-aasha ama jaairiitali ama jaairiitali ama jaraysha kaalko cashaquna jalbee noqoy
badan